ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray mashruuca nagaad ee hirgelinta nashqadaynta dhismaha bulaacadaha iyo biyomareenada muqdisho munaasabada daafurka ayaa waxaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ku wehlinayay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruuca laga daafuray muqdisho istaraatiijiyada gobolka banaadir waxay ahaada ka qorshaha ugu horeeya wuxuu ahaa inaan meel marino biyaha darneejyada inaan ka shaqayno ayuu ahaa oo aan xooggeyna isugu geyno sida aan xoogga isugu geynay dib u dhiska wadooyinka sidaasi la mid ah ayay ahda qorshahaynu runtii dadaal ayaan bilownay sida uu ka dhawaajinaya gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud waxaan ka bilownay wartii casihilaac oon habeen lix saacadood aan tegi jirnay aniga adiga iyo rag kaloo fara badanoo wasiirro ah oon ku soo arki jirnay culayska meeshaasi ka jiray way socotaa elaboorka ayayna hadda maraysaa meel ku dhow isla markaasi roobka uu da-ana afartan iyo siddeed saacadood ma qaadato inta badan inta ay biyuhu ay yaalaan jidadkaasi har iyo habeen waa taaganna markaasaan ka shaqaynaa saala axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey daafurka mashruuca nagaada
waxaanu bogaadinaynaa barnaamijkan biyo mareennada lagu lagu lagu lagu lagu jaangoynaya laakiin waxaanu iyana dalab u wadnaa hay-adaha arrintan ku lug leh in dib u eegis lagu sameeyo sidii laysu waafajin lahaa biyo mareennada wasiirkai howlaha guud halkaasuu fadhiya iyo siwaj systemka xaalad caafimaad oo adag bay dalka gelin kartaa cudurro faafa ayaa jira marka biyuhu iyo wasakhdu ay isdhex gasho arrintaasi waxaanu ka eegaynaa dhan caafimaad waxaanu ka eegaynaa dhan dhaqandhaqaale waxaanu ka eegaynaa dhan qarandhis iyo bulsho mashruuca nagaad ee maanta muqdisho laga daafuray ayaa waxaa maalgelinayo hay-adda lacagta adduunka ee wolle bangi iyo sidoo kale u n o b s waxaana loogu talagalay in xal waara loogu gaaro maareynta saameynta ay roobabka ku yeeshaan gobolka banaadir